munaasabad lagu daahfurayay diiwaangelintan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa si rasmiya loogu shaaciyey bilowga diiwaangelintan oo in muddo ah hakad ku jirtay iyadoo ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka guddida doorashooyinka somalilan axsaabta siyaasadda iyo hay-adaha gacansaarka laleh guddida doorashooyinka madaxweyne axmed maxamed siinaayo ayaa khudbadu munaasabadan ka jeediyey bulshada u soo jeediyey inay ku qaabilaan diiwaangelintan wadaninimo daacadnimo islamarkaana aanay isku dayin in ay isdiiwaangeliyaan hal mar wax ka badan
waa labdhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu ku qaabilno wadaninimo daacidnimo iyo inaynu qof kastaa iska isku dayin inuu isku dayo inuu isdiiwaan geliyo hal mar wax ka badan inaanu isku dayin ayaa muhiima maadaama dadka isdiiwaan gelinaya yihiin dadkii qaangaadhka ahaa waxaa saaran mas-uuliyad taasoo ah mid dastooriya loona baahanyay inaynu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubno waajibkeeda gesta kale madaxweyne axmed maxamed siinaaye oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto taasoo u muuqatay inuu meesha kaga saarayey walwal ay siyaasiyiinta qaarkood ka qabeen in diiwaangelintii la hakiyey ay horseedi karto dib u dhac wakhtigii doorashada sidii ballanteenu ahayd waxaynu halkaa ka sii wari doonnaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululay muddadii aynu hakinaynay habaarta kululay sidaa ay ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka moradjeex oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka jamhuuriyadda somalilan sidaan marar badan oo hore u sheegay waxaa aniga iga go-aana xukuumaddaana madaxdaada u ahayna aan ku hogaaminayana ay dalka ku qabsoomi doonta doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta wakhtigii loo asteeyey ee ah horraanta laba kun iyo toddobiyo tobanka haddii alla idmo munaasabadan ayaa sida oo kale ay khudbado kala duwan ka jeediyeen axsaabta siyaasadda iyo qaar ka mida daneeyayaasha arrimaha dimuqraadiyadda guddoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan injineer cabdiqaadir iimaan warsame ayaa sheegay in saddexdii gobol ee hore ay diiwaangelinta uga soo fuliyeen ay dadweynuhu si wacan uga qayb qaateen xilli ay ku jireen buu yidhi guddoomiyuhu amaba ay taagneed xaalad abaareed gobolladii aanu soo marnay waxay ahaayeen saddex gobol oo hore kanna waa gobolkii afraad waxaannu aada uga mahadnaqaynaa duruufihii adkaaya la soo maray iyadoo abaara jireen gobolladanu soo marnay dadweynuhu siday uga qayb galeen diiwaangelinta taasoo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd siday diiwaan siday dadweynuhu u wacyi gashanaayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo wakhtigu uu nagu adkaa oo abaara jireen diiwaangelintan ayaa gobolka maroodijeec oo ah kani ugu dadka badan lagu wadaa inay ka bilaabanto sabtida inagu soo aadan iyadoo muddo siddeed iyo labaatan maalmooda ka socon doonta in ka badan boqol iyo lixdan goob diiwaangelineed waxaana gobolkan uu noqonayaa kii afaraad iyadoo hore ay uga soo qabsoontay gobollada togdheer awdal iyo weliba saaxil cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa